hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ayaa walaac fara badan ka muujinayay muqaadaraad fara badan oo ay sheegeen dhalinyarada gobolka haatani ay isticmaalayaan waxay sheegeen dilal iyo dhaac iyo boob kala duwan oo gobolkani laga geysanaya inay salka u saaran tahay xaalada muqaadaraadka gobolkani haatanna khatarta ku hayo sidaasina waxaa sheegay aadan daa-uud xildhibaanka degmada bariga wajeer berigii hore waxay ahayd terrorism al-shabaab iyo wax noocaasi ayaa beri hore tobankii sana lasoo dhaafay annagana ciribtire laakiin hadda al-shabaabkiiaba iqaarsan noqotay mid kale oo qolkaada hoose iyo guriga kugu soo galaa ay maday oo al-shabaab ka daray waxaa la dhahaa drugs waxaa lii sheegay magaaladan drugsa inay aada ugu badan tahay waxaana meesha ugu daran meel kasta meesha dadkiisa kasii badan augu aa ugu dhib badan mugta waan ku celceliyey barwaabaa ugu dad badan sooma hadda barwaabana ugu dirag badan tahay marka haddii markii hore aan ka cabanaynay dhib ay noo keeneen argagixisa maanta dhibkii wuxuu noqday dhib yar dhibkan drugska ah ka badan mudane daawud ayaa waxa uu sheegay in xoolo dhaqatadu ay yihiin kuwa haatani ugu faraha badan ee dhibaatooyinka ay ku hayaan muqaadaraadka aniga qoyskan ka imaaday wiil oo hooyadiis dilay waa maqashay sooma waaba jiiraankiina sooma wiilka hooyadiis dilhi kaale hooyadaa dil ma ahayn hal wax waxuu cunay wax oo aan hadda waxaan ka hadlayna hooyo iyo waxay tahay ba maogeen derbi meel taagan weerkay un isaga war waalidkayna ma duugi karna maalin kasta ilmahayna ma duugi karna maalin kasta marka aan iskaashano maanta dhibkayna maaha biyo hala keena iyo sitiimar hala keena iyo jid hala dhisa maaha waxa ugu weyn oo haddaan samayna oo aakharadayna noo hagaagi dadkeenana wax ku tarayna waa ciribtirista drugs docor hilow cabdi oo ka mid a dhakhaatiirta maamulka countiga wajeer ayaa dhankiisu isaguna waxa uu sheegay in culeys fara badan dhanka maskaxda haatan dadkii ugu faraha badnaa guud ahaan dalkani kenya isugu food saareen tiro fara badan oo dhalinyaraa oo maandooriyaha maskaxda uu ku dhuftay tiradaas way badan tahay dadka maskaxda haddaad fiiriso wadanka guddi researchka laga suubiyey tobankii qofbo afar ayaa ka xanuunsan maskaxda so marka haddaad fiiriso dhibaatadaas bulshada aaday u badan tahay hadda clinic yar meeshan islalkan ku qabno waa arkaysaa ilaa iyo laba kun oo qof ayaa maaragtay nagu xiriirsan oo toos u imaata daawadooda qaadata hashi bishii ahayd ugu yaraan labaatan qof oo cusub aynoo imaataa oo macnaha xanuunkan u haya marka bulshada aaday u dhibaataysan tahay dhibaatooyinka ugu badan oo maarata hadda soo ziyaadayna waa maaragtay balwadda iyo daroogada maarata u badanta hadda hard drugska sida maarata heroyinka iyo tramadol la isticmaalaya zaa'id marka waxaan jeclaan lahayn inaan bulshada ay ogaadaan in oo wax laga qabani kara arrimahaas oo isaalka ay imaadaan oo ay ka faa'idaystaan insha allah mudane hilow ayaa waxa uu sheegay in culaysyada dhanka maskaxda ay tahay mid la gargaari kara lana badbaadin kara dadka ay soo food saartay base dadka gobolkani ku dhaqan ay yihiin kuwa ka maamaaga inay goobaha caafimaadka ay geeyaan dadka bukaanada kala duwan ee maskaxdoodu intooda badan ay ku dhufatay muqaadaraadka marka dhibaatooyinka ayagaya waxaa looga hortegi karaa qofkii inuu horta uu fahmo dhibkan haasto inuu yahay dhib wax laga qabani karo waa wax loo baahan yahay inaad ogaato sidii bal aad oga hortegi lahayd aad u noqon lahayd qof waxtar leh oo dhibkiisana maaragtay iska qabani kara bulshadana wax u tari kara marka dhibaatooyinkaas ku heleen ha u arkin macnaha in adduunka u dhammaaday ha u arkin in maaragtay noloshaada ay qalqal ee gashay oo weliba aad ka fikirayso macnaha in nolosha macaanida ay dhammaatay sidaas ma aha wax ayaa laga qabani karaa inaad imaato oo la soo xiriirto maaragtay xarunta caafimaadka oo waxyaalaha dhibka ku haya ama hurdala-aan ha noqoto ama welwel iyo baharka hoos ha noqoto ama ha noqoto waxtar la-aanta maarata nolosha o dhan ba inay wax lagaga qaban kara inaad ogaato oo aad imaato xarunta caafimaadka guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani kenya haatani waxaa lasoo xiganayaa in in isticmaalka muqaadaraadka uu ku soo badanayo waana haatan walaaca ugu faraha badan ee gobolka ka jiro amni dari gudaha laga dareemayana salka loo saarayo in tiradaasi dhalinyarada ay muqaadaraadka isticmaala ay yihiin kuwa isticmaalo hub macmil oo boob iyo dhac iyo dilal ay u geystaan dadka rayidka ah maxamed faarax shire v o a garisa